madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa maanta la sheegay in diyaarad u qaadi lahayd magaalada kismaayo lagu joojiyey garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada muqdisho sheekh shariif iyo wafdi la socday oo ka yimid dalka turkiga ayaa saakii ka degay garoonka muqdisho si diyaarad kale ay uga sii raacaan una tagaan kismaayo waryaheena jacfar kuukaayi ayaa dhacdadani ka wareystay xildhibaan saleebaan maxamuud xaashi guddoomiyaha xisbiga himilo qaran oo ka tirsanaa wafdiga sheekh shariif
meesha meesha ka dhacay waxay ahaayeen wafdii uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed oo ka koobnaa xildhibaano iyo wafdi kale oo ka tirsanaa xisbiga himilo qaran ayaa waxaan kasoo kaeekanay wadanka turkiga annaga oo haysanay ticket connection ah oo ka baxayey garoonka adancadda ee muqdisho kuna wajahanaa magaalada kismaayo halkaas oona kaga qaybgeli lahayn xafladda caleemasaarka gobol goboleedka jubbaland markii processkii ama nidaamkii diyaaradda ay dalbaysay uu noo dhamaaday oo ay ahayd in la hubiyo tigidkayaga boardi baskayaga iyo miisaanka qorsooyinka aan wadano ayaa waxaa naloo sheegay in diyaaradii uu cadaadis kaga yimid xagga xukuumadda oo diyaaraddii amar lagu siiyey inaysan u duuli karin magaalada kismaayo waxyar haddaan kaa dhex galo diyaaradda aad raaci lahaydeen ma diyaarad khaasahoo adinku aad kiraysateen bay ahayd mase ee diyaaradihii caadiga ahaa ee kismaayo u kici timi jiray ayaad raaci lahaydeen oo dadweynaha aada la wadaagi lahaydeen aadisaan ku sheegay baa tigidkaygu wuxuu ahaa tigid xiriirsan oo connection leh wuxuu ahaa tigid caadi oona rakaabka ka mid nahay shacabweynaha u socda magaalada kismaayo marka haddee sow diyaaradaha duulimaadka ah ee u kici tima kismaayo si caadi ah ugama dhoofaan aeroboortka magaalada muqdisho si caadiya uga dhoofaan iyadoo uu jiro xanibaad guud oo odhanaysa horta marka ugu horeysaba yacni wadanku meeshaad dhinto kama dhoofi kartid adigoo u socda magaalada kismaayo kama dhoofi kartid garowe kama dhoofi kartid cadaado kama dhoofi kartid baydhabo oo kismaayo toosama aadi kartid waa inaad soo martaa ooad ku khasban tahay horta aadan cadde inaad soo martid garoonka muqdisho kabacdi la hubiyaa liiska meesha saaran markaa kabacdi hadday u arkaan dadkaa meesha saaran inay fasaxi karaan ay fasaxaan hasaaran marka ma diyaaraddii aad raaci lahaydeen oo idil baa la joojiyey mise ee waftigii madaxweynihii hore ayaa si gaara looga reebay maya diyaaradii oo idil oo shacabkii soomaaliyeed oo wax walba leh ay isugu jiraan ayaa la joojiyey diyaaradda shirkadda iskale iyo maamulkeedana hore looguma wargelin in dhibaata ay jirto oo aanay dhoofi karin oo ay soo wargeliyaan hay-adda duulista hawada afar iyo labaatan saac ka hor sida hadda ay ku sheegayaan nootada ay soo saareen waraaduba qoraalkeedu wuxuu ka dhashay wafdigan kabacdina markaan ogaanay in diyaaraddii xaniban tahay annaga waxaan la hadalnay aviationka ama hay-adda garoomada iyaduna waxay tiri amar naga koreeya ayaa jira oo xukuumadda oo na siisay waxaanu damcan inaan la hadalno wasiirka aviationka isagana waxaa naloo sheegay inuu safar ku maqan yahay waxaan la hadalnay xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaana lagu yiri waa hordaa madaxweynihii dalkana waa maqan yahay marka sidaas ayaa waxaa loo waayay jiha maaragtay sheegta sababta ay ku joojisay diyaaradda sideed u aragteen adinku go-aankaasi lagu joojiyey safarkii madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo wafdiga xisbigiisa ka tirsan ee uu hogaaminayey ay ku aadi lahaayeen magaalada kismaayo go-aankaas waxaan u aragnaa go-aan hareer marsan hanaanka dowladnimada iyo dastuurka dalka u yaala qodobada dastuurka lagu heshiiyey ee qodobada koob iyo labaatanaad ee xorriyadda isu socodka iyo degitaanka qofka inuu xor yahay meesha doona degi karo haddii si sharciga ku degan yahay dalka meesha doonana uu ka bixi karo oo u doori karo ayay kasoo horjeedaa oo dastuurka qorayo meelqadhicidda karaamada aadanaha oo dadka shacabka soomaaliyeed oo maanta masaakiinta ahaa qoraxdii lagu horay sarreynta dastuurka ayuu kasoo horjeedaa qodobka laba boqol iyo labaatanaad ayuu kasoo horjeedaa yacni wixii lagu heshiiyeyda oo dalkan isu hayey oo dastuurka ahaay oo dhan baa la hareer maray laakiin dowladdu waxay sheegaysaa in qalalaaso siyaasadeed oo kismaayo ka jiro in madaxweyneyaal fara badan oo isbarbar socda halkaasi lagu doortay dowladdu waxay sheegtay inaanay midkoodna aqoonsanayn adinkuna waxaad u socoteen inaad ka qayb gashaan mid ka mid a madaxweyneyaashaas caleemasaarkiisa soo uma muuqataan in aragtidii ama go-aankii dowladda aad ka soo horjeesateen
horta aan idhaahdo sidaas waxay la mid tahay walaa taqrabu salaata oo salaada u dhawaanida oo inta ka dambeysana la geeyo waxa qodobka boqol labaatanaad wuxuu dhigayaa in maamul goboleedku u madax banaan yahay doorashada statekooda ama gobolkooda ka dhacaysa ee federaalku uusan ku lahayn wax saameyna haddii ay jirto khilaafaad iyaga ka dhexeeya iyaga un baa laga rabaa xalkooda laakiin in lagu soo rogo cunuqabatayn isu socod iyo cunuqabatayn dhaqaale midda kale oon rabaa inaan kuu sheego waxa weeye annagu waxaan u soconayba waxay ahayd musaalaxa inaan ka galno oo gobolka yaree degan uusan ku dhalan khilaafaad oo nabadgelyadiisa aysan dhibaato ku imaanin oo aanu heshiisino dadkaa soomaaliyeed ee isfahanwaag uu ka jiro caleemasaarka umadan socon caleemasaarkana u socno dabcan haddii dee la heshiiyo caleemasaar waa dhacaya
kaasina waxa uu ahaa xildhibaan saleebaan maxamuud xaashi guddoomiyaha xisbiga himilo qaran oo ka tirsanaa wafdigii maanta ee madaxweyne sheekh shariif ee laga celiyey garoonka diyaaradaha ee muqdisho iyagoo uu kusii jeeday magaalada kismaayo waxaana uu u warramayay xildhibaanka wariyaha v o e da jacfar kukaay